maxamed cusmaan waa mid ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ee bartay culumta ganacsiga iyo dhaqaalaha waxauna si gaar ah diiradda u saaray fahamka iyo horumarinta ganacsiyada yaryar kuwaasoo lafdhabar u ah kobaca dhaqaalaha iyo shaqaabuurka dalka maxamed ayaa dhallinyarada ugu baaqay in ay xoogga saaraan ka faa'iidaysiga fursadaha ganacsi ee yaryar iyagoona baranaya fahamka horumarinta ganacsiga ganacsiga yaryar waa waa bulshada inteeda badan waxay ku tiirsantahay ganacsiga yaryar soomaaliya markaa fiiriso iyo gaar ahaan hadda gobolkan ku noolnaha yacni ganacsiga wuxuu kala baxaa yani wax la yidhaahdo small business enterprise ama wax loo yaqaano sol propertship iyo wax la yidhaahdo ganacsiga waaweyn oo sida maxaan ku irahdaa bartnershipiska oo yani kambaniyada shirkooyinka ama laba qof wixii ka badan ay yani leeyihiin iyo sida corporationada marka small business waxa waaye bulshada inteeda badan maadaama aysan awoodin in yani ganacsiga waaweyn ama large scale business inay samaystaan yani waa waxa keliya oo bulshada inteeda badan available-ka u ah oo ay awoodi karaan hooyada maxaan ku rahda isheeg qofka yani raba inuu noloshiisa halgan la galo yani sida uu usameyn lahaa wax la yidhaahdo yani kobac dhaqaale ama waxa la yidhahdo yani livelihood waxaan yani nolosha biniaadanka asaasiga ah sidii yani u dabooli lahaa waxa uu ku khasban yahay in maxaan ku irahdaa uu sameeyo wax loo yaqaano small business taasoo keeni karta in yani qofka noloshiisii ama uu maareeyo ama u daboolo marka ganacsiga yaryar waxaan dhihi karnaa waa ganacsiga ugu badan oo yani bulshada inteeda badan ama qeybeeda kala duwan yani available ka ah ama laga heli karo marka muhiimadiisa ugu weyn waxaa waaye yani waxaa ku tiirsan dhammaan qoysaska soomaaliyeed intooda badan boqolkiiba toddobaatan shan waxay ku tiirsan yihin small businesska taasoo marka u dhigan in small businesska uu leeyahay muhiimad aada u weyn maadaama intaas bulshada qeybteeda ama seventy five percent ama boqolkiiba todobaatan shan ka mid ah ay ku tiirsan yihiin wax loo yaqaano small businesska wallaahi yani ganacsatada yaryar waxaa waajib oo saaran in maxaan ku irahdaa ay ku dadaalaan sidii ganacsigooda u guuleysan lahaa yani ayagoo ka fiirinaya yani tayada shayga ay gadayaan briceka ama qiimaha ay gadayaan yani availabilitieska ama waxyaabaha badeecooyinka ay iibinayaan helitaankooda inay ku dadaalaan yani jowhar hadda waxaan dareemeynaa yani waxaa jiro culeys u gooni ah oo ay kamid tahay wadooyinka yani waxyaabahaas o dhan waa inay ka fikiraan yani dadka ganacsatada aadka u yaryar oo yani soo kabanaya waa inay yani sameeyaan wax loo yaqaano midow waa inay sameeyaan yani